بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسي صدحات ayuu noqonayaa darsigan waxaana ka bilaabaynaa qodobka sideedaad shan iyo tobankii qodob aynu u qaybinay khulaasat alxaj acmaasha xajka wa dawaafu alquduum waxaynu ka soo baxnay mawaaqiidii iyo qofkii inuu soo xirtay oo markaa waxa weeye talbiyadii ooday wuxuu yihi marka ugu dambayntii shiikhu fa idaa ra'aa haddii uu arko kacbadii haddii uu arko waxa weeye xaramka hadduu arko oo markaas waxa weeye uu soo yimaado maka masaajidka uu soo galo talbiyadiina waa joojinayaa wuxuuna markaa bilaabayaa dawaafkii halkaan marka qodobkan waxaa ka bilaabanaysa cumrada qaabkii loo sameynayay cumradii oo dhamaystiran ayaa qodobkan iyo qodobka ka dambeeyaba ku imaanaysa ama intii hore waxay ahayd qofku intuunan xaramka soo gaarin kahor qabla an yasila alxaram masjidka intuunan soo gaarin kahor ayay ahayd acmaashii hore hadduu marka soo galay xaramkii oo lugtiisi midigtaa horgeliyey oo waxa weeye bismi illah uu yidhi oo uu galay allahuma salli calaa muxamedin wasalam allahuma iftax li abwaaba raxmatik uu saa usoo galay dawaafkuu bilaabayaa marka marka dawaaf lquduum baa la yihahdaa oo waa meesha ay ka bilaabato cumradu qaala waxa yihi sheekh albani raximah allahu tacaala uma yubaadiru ila alxajari اlaswad fayastaqbiluhu istiqbaalan fayukabir haddii uu jaanis helo oo waxaay firaaqo tahay marka ugu horeysa xajar aswadku tegaya waa dhunkanaya waana qaabilayaayo waa takbiirsanaya intuu qaabilo oo dhunkado fa yastaqbiluhu wuu qaabilaya fa yukabiru waa takbiirsanaya uma yastalimuhu biyadihi gacantiisa ku salaamaya wa yuqabiluhu waana dhunkanaya bifamihi wayasjudu calayhi waana ku sujuudaya faqad facalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa cumar wa ibnu cabbaas ayaa sidaas oo dhan sameeyey waana aathaarooda saxiixa sida sheekh albani raxima allahu taala irwaa alkhaliilka juzka koowaad boqol waxawey boqol iyo labayo toban safxada u kaga hadlay marka marka ugu horeysa haddii xajarul aswadkii uu firaaqa yahay maaha kacbadooda wax la dhunkamay xajarul aswadka haddii uu firaaqa yahay xilligaa ad dawaafaysid waad qaabilaysaa waad takbiirsanaysaa waad salaamaysaa gacantaada waadna dhunkanaysaa afkaadaa ku dhunkanaysaa xajaraswadka waana ku dul sujuudaysaa waa haddii uu firaaqa yahay hadduuna firaaqa ahayn sida soo socota ayaa samaynaysa fa in lam yumakinuu haddayna suurtagal noqon buu yihi shiikhu taqbiiluhu inuu dhunkado istislam istislamahu istalamahu waa waa salaamayaa biyadihi gacantiisa ku salaamaya uma yuqabilu biyadihi markii hore way suurtageli weydeen afka ku dhinkatay soo maaha gacantaadaad ku salaamaysaa gacantaad ku taabanaysaa gacantaadii ad dhunkanaysa fa idaa lam yumakinu hadday suurtagal noqon weydo iyaduna istilaamu waxa hadday suurtagal noqon weydo alistilaam ashaara biyadihi gacantiisu ku ishaaray oo meesha zaxmad hadday noqoto wayafcalu dalika fi kulli dawfihi waxa weye saas ayuu wareeg kasta markuu hal wareeg soo sameeyaba gacanta ayuu ku ishaaraya walaa yuzaaximu oo markaa hadduu gacanta ku ishaarayo hal gacantu dhunkan maayo laakiin markii gacanta lagu taabto gacanta la dhunkanayo marka waa darajooyin isla so kala dambeeya marka ugu horeysa haddii aad jaanis heshid waad aqbalin waad takbiirsanin waxa weye waad salaamin gacantaada afkaagaad ku dhunkan oo ku sujuudi waa weyday intaa maanta waa adagtaa intaa in la helo intaa waa weyday haddaad weyday waxa weye markaas gacantaada ku taabanaysaa markaad xaggiisa qaadishido allahu akbar aad gacantaa ku taabanaysaa gacantii waa dhunkanaysaa gacantiina waa la gaari kari weyday laa xaraj meeshaada adoo jooga dhawaafka meeshaad ka joogtid oo waxaad ka bilaabaysid ayaa gacanta midigtaa ku ishaaraysaa markaasaad waxa weeye dhawaaftaa goodanaysa mana dhunkanaysa gacanta fi kulli tawfi dhawaaf walbana saasa ku samaynaysa hal wareeg markaad soo samaysidba gacantaa ku ishaaraysa qaala sheiku wuxuu yihi walaa yuzaaximu calayh iriirina isma gelinaayo oo dhibaato isgelin maayo liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigaa ku yihi cumar ibn khadaab yaa cumar inaka rajulun qawiy falaa tu'di addaciif inaka adigu waxaa tahay cumarow nin qawi oo xoog leh falaa tu'di adaciif kan daciifkaa oo kula dawaafaya ha dhibin faidaa aradta haddii aad doontid istilaam alxajar xajarka inaad taabatid oo soo salaantid fa in khalaa laka haddii uu bannaan kuu noqdo oo ciyuuri uusan ahay oo dad ayna joogin fastalimhu salaam wa ilaa haddii ay zaxmad noqoto ood awoodi kar weydid dadkii ha jiirine fastaqbilhu qaabilo xaggiisoo wakabir takbiirso kusaawiisha imaamu axmed iyo shaafici baa welinaya wasaxaxa sheekh albani raximah llahu tacaala fi manaasik alxaj wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam marka halkaa intaynu xadiidkaa ugudbin halkaa waxay nooga caddaatay waxaan dadku maanta isku buuranayaan xajaral aswadka oo qof walba ku dhimanayo oo isku dilayaan oo waxa weye kacbada ismarmarinayaan oo waxa weye mashaakilka isku samaynayaan laysat min alxaj xajka ka mid maaha acmaasha xajka ka mid maaha laa yukalifulaa nafsa ilaa wuscaha xaraj iyo dhibaato lama rabo inaad dadkii dishid waxaad doonaysaa wax sunnaa inaad samaysid oo waxa weeye maaragtay aada wax yaroo sunno iyo fadliga samaysid ummadda ilaahna waad dhibaysaa marka laa tuudi lmuslimiin dadka muslimiinta ah aqilin ee tartiibtaada hadday meeshu bannaan kuu noqotona sidaas samee uu nebigu sameeyey ile nebigu isaga tiraaqay u haydo waa lagu dayanayay ee ugu horreeyey dadka dadkoona waa ka dambeeyeen saxmaduna ma badnay haddii ay marka ciriiri noqoto sidaa nebigu uu ku yihi cumar laa tu'di lmuslimiin haddaa adigii xoog leedahay dadkii daciifka ha dhibino ha jiirin oo waxawey ha turunturayni wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yihi layubcatuna waa la soo saaraya layubcatana allahu alla wuxuu soo saarayaa alxajar alaswad maalinta qiyaamaha yowma alqiyama waa lasoo saaraya walahu caynaani isagoo laba indhood leh yubsiru bihimaa uu wax ku arkaayo wa lisaanun carab leh yandiqu bihi uu ku hadlaayo wayashhadu u markhaanti kacaaya calaa man istalamahu bixaqin kii si xaq ah u salaamay oo waxa weeye sidii nebi maxamed calayhi salaatusalaam dariiqii saxda aha u sameeyey aan bidca ku darin aan shirki ku darin aan dadka laynin dhibaato keenin sidii saxda ay qofkii mara oo xaq u salaama waa u maqaanti kacay imaamu tirmidi baa warinaya xadiidka can ibni cabaas buu ka warinaya wasaxaxa sheekh albani raximah allahu tacaala fii sunan tirmidi wa manaasik alxaj labadaba ku saxiixiyey sidoo kale qaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yihi alxajaru laswad min aljanna xajaru laswad jannada ayaa laga keenay gebigiisaba wa kaana ashadda bayaadan min athalaj waxa weye wuxuu ka caddaa oo ka caddaan badnaa barafka xataa sawadathu khataaya ahlushirki waxaa saa u galay oo xajaru aswadka madoobeeyey oo saa u galay dunuubtii ahlushirkigu ay samaynayeen oo ku dul samaynayeen ayo waxa weye khuraasaadkii iyo shirkiga ay ku samaynayeen ayaa saa u galay laakiin markii hore wuu caddaa aad iyo aad buu caddaa barafka kacda waka xadiidkan xadiis saxiixa sida sheekh albani raximahullahu tacaala manaasik alxaj uu ku saxiixinaayo halkaa marka waxay nooga caddaatay xajar aswadku waa mucjiza min allah ilaahay ba xaram waxaa laga keenay min aljanna ayaa laga keenay oo waxa weye halkaa lasoo dhigay ma aha marka xajarul aswadka marka la dhunkanaayo ama waxa weye lagu lagu dawaafayo ama waxa weye la salaamayo inuu isagu wax tari karo ama isagu wax qaban karo ma aha ilaah waa la caabuday waayo cumar ibn khadaab bay ka sugnaatay inuu yidhi intuu dhunkaday oo ku dul sujuuday buu yihi wallahi inii la aclamu anaka xajarun laa tanfac walaa tadur waxaan ogahay inaad dhagax tahay waxna aadan tari karin waxna aadan dhimi karin walowlaa anii ma ra'aytu rasuula llahi sal slam yafcalu dalika ma facalt qabalt ma ma qabaltuk haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahayo yuqabiluka ku dhunkanaya ma qabaltuka weliguma dhunkadeen ha marka waxaan u samaynayaa waxaan itibaacan lirasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam laakiin waan ogahay adigu inaadan waxba tari karin waxba samayn karin waayo waxa la caabudayo waa allah wuxuuna inagu addoonsaday allah inaynu saa samayno amarkii sidaa la fulinayaa maaheen dhagaxan iyo kacbadu waxay qofka siin karaana ma jirto wax la baryaayana male qaar ba arkaysaa ka laalaaba oo waxa weeye kacbada ku dhegan oo sitriga kacbada daaheeda ku dhegan oo xajarul aswadka isku dulboohinaya oo ismarmarinaya waxaasoo dhan wax fiican maaha bal qaar baa haweyna ku dhintaa halka waxaase wanaagsan maaha diinna maaha waxaa halkaa dadka gaarsiiyana waa aljahl diinta ilahay markii jahli la noqday ayaa heerkaa la gaaray qaala waxa uu yihi sheiku raximah allahu tacaala uma yabda'u bitawaaf xawla alkacba yajcaluha can yasaarihi fayaquufu min waraa'i lxijr sabcata ashwa waxa weeye ka bacdi markii aada salaantay xajra aswadkii ayaad waxaad bilaabaysaa marka dawaafkii waxaad ka bilaabaysaa dawaafkeed marka bilaabaysaa xawla alkacba kacbada waa intaan daah madow lagu rogo oo saas waxa weeye uu nabilah ibraahim dhisay oo afarta koonale ayaad ka ugu dawaafaysaa wareegaas waad arkaysaa waxa weye marka markaad kacbada bilaabaysa dawaafka kacbada mala kaa xigtaa dhinaca bidixda meel laga bilaabay leedahay oo waxa weye geedo laga bilaabo halkaasood ka bilaabaysaa calaamada calaamad bale oo arkaysaa dadkooda halkaasa ka bilaabayaan markii la bilaabayo haddii aadan awoodi karin inaad soo taansaxdadkii waad ishaaraysa marka halkaas kow ka bilaabaysa dawaafkii xawla kacbad kusoo wareegaysa marka markaad bilaabaysid dawaafka kacbada dhinaca bidixda kaa qabanaysa waka dhinaca bidixda ay kaa qabanaysa dhinaca midigta waxa kaa qabanaya waxa weeye xagga albaabka safa iyo looga baxa iyo xagga baa kaa qabanaya marka dhinaca bidixda bay kaa qabanaysaa kacbadi fayaquufu wuu dawaafayaa marka min waraai xajar waxa weeye kacbadii iyo dhagaxi aswadka ku dhex jira gadaalkeeda ayaad waxaad dawaafaysaa toddoba sabcata ashwa toddoba dawaaf baa layihaha toddoba ragga marka waxaa loo baahan yahay qaabkan way iyagu marada way garwaaxaysanayaan oo waxa weeye marada idibaac baa la yidhahdaayo gacanta waxa weeye wuxuu soo gelinayaa ridaagii waxa weeye min taxti ibdihi layman gacanta midigta ah garabkeedaa la qaawinaya bidixdana waa la daboolayaa saasaa go- laisku dabamarinaya oo waxa weeye garwaaxaysa yidhahan soomaalida halkaasaa laga soo gelinaya yadkulu ridaa ridaagii buu soo gelinaya min taxti ibdihi ayman waxa weeye kilkishiisa midigtaa markaasu waxa weeye wuxuu dusha ka saarayaa bidixda khaasun lirijaal wey marka taasi waa ragga dumar iyagu shaqo kumale cawra wey mana muujinayo si sida luu libsanaanayo marka taas waa sunne raggu uu leeyahay wayarmalu fi talaatat alwal saddexda hore saddexda wareegoo hore wuu ruclaynaya ramligu waa ruclaynta wey waa ruclaynaya awooddaad iskeenaysa waa ragga wey wayamshi fi saa'iriha afarta dambana waad soconaysaa wayastalimu arukn lyamani biyadihi rugniga yamaaniga la yidhaahdo waa arkaysaa ku wada qoran tahay ayaad waxa weeye gacantaada ku salaamaysaa fi kulli dawfi waxa weeye dawaab kasta aad sameynaysa walaa yuqabilu waxna ma dhunkanaayo fain lam yatamakan haddayna suurtagal u noqon laa yushiiru ilay waxba ishaari maaye asconay wayaquulu wuxuuna odhanayaa dawaafkiisa markuu dawaafayo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar ducadaas ayaad akhriyaysaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ilahay addunyada wanaagna si wa fi laakhirati xasana aakhirana wanaag iyo aljanna waqinaa cadaab annaar ilah naarna naga badbaadi oo naga ilaali fi suurati albaqara itibaaca linabiyi sala la sl nabigaa saas yiri oo waxa weeye ducada akriyey nabigaa lagu dayanaya calayhi salaatu wasalaam walaysa litawaafi dikrun khaas buu yihi sheiku dawaafku dikri khaasa oo oo nabigu u jideeyey oo laga ilaa ilaafsanayn ma jiro falahu an yaqra'a min alqur'aan qur'aan ina akriyid baa kuu banaan ow dikri maa shaa wax alla waxaa doontid aad ilaahay ku xustid oo waxa weye ducooyinka liqowlihi nabiy sala la ala sl nabigu waxa uu yihi calayhi salaatu wasalaam addawaafu bilbeyti salaatun dawaafka beytka la dawaafaayo waa bimanzilati sala salaadoo kale wey walaakina allaha axalla waxa uu xalaaleeyey annutqa waxa weye inuu hadlo way banaan tahay laakiin salaad camal baa lagu jiraa taasuu nabigu wuxuu yihi faman nataqa qofkii hadla falaa yandiq yuuna ku hadlin ila bikhayr waxaa khayr hayna ku hadli wafii riwaayatin faaqiluu fiihi lkalaam kalaamka yareeya salaad baad ku jirtaan dawaafka waa bimanzilati salaa ee hadalkii waa ku banaan imaamu tirmidi baa wariyey wasaxaxa sheekh albani raximah llahu tacaala fi sunan tirmidi wa fi riwaaya alqaliil wa gayri dalik haddaba halkaa waxay nooga inoo caddaatay in dawaafku uu salaad yahay oo waxa weeye dikriga wax alla wixii aad doontid baad akriyaysaa waxa weye ilaahay baad xusaysaa waad ducaysanaysaa waad adkaaranaysaa laa ilaha illa allah allahu akbar subxaana allah walxamdu lilah wakayru dalik dikri oo quha banaayay haddaad iska akriid aayaddaas celcelisid rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba naarna waad heli karaa walaa yajuuzu ma banaana uma banaana lilxaa'id gabadha xaydka qabtay addawaafu bilbeyti inay beytka dawaafto uma banaana liqowli nabiy sala allahu alayh wali wasalam licaaisha nabiga caaisha wuxuu ku yidhi markii xaydkii u dhacay ifcalii samee maa yafcalu alxaaj wixii qofka xaajiga oo samaynayo gayra anlaa taquufii bilbeyti walaa tusallii xataa tadhuri inaadan samaynayn mooye waxa weeye wax walba samee ilaa waxa weeye beytkaa dawaafid hana tukanin ilaa aad daahir noqotid muttafaqun caleyh xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey qofku wax walba wuu samayn karaa gabadha haddii xaydkii ku dhaco wax walba way samayn kadhaa beytka un bayna dawaafaynin salaadna dee awl nooma tukanaynin waka fa ida intaha haddii uu dhameeyo marka min ashawqi asaabic wareegii toddobaad haddii uu dhameeyo oo toddoba jeer uu wareegay oo dawaafay dawaafkii toddobaad saddexda horena uu rucleeyey afarta dambana uu socday waa raggee dumarku iska soconayaan aa katifahu alayman gacantii awla inuu nir waa la muujinaya ila rucleyntaa loogu talagalay gacantii inuu nir waa la muujinayaa go-iisii wuu aadigu uhuwanayaa oo waxa weeye idibaaci halkaas uu ku egyahay gacantaadi caadiga go-i uhuwanaysaa kuwa caadi baad noqonaysaa marka waindalaqa wuu baxayaa markaa ilaa maqaami ibraahim maqaami ibraahim baad aadaysa markaad dhamaysid oo toddoba wareegba dhamaysid ayuu halkaa kaa qabanayaa waxa weeye waad arkaysaa kacbada dhinaceeda markaasaad aadaysaa isaga maqaami ibraahim ayaad aadi adoo akrinaya watakiduu min maqaami ibraahima musallaa min suurati baqara watakiduu yeesha ka dhigta min maqaami ibraahim maqaamkii nabiyullahi ibraahim musallaa meel ay makaanu salaa ka dhigta marka waa khalfi maqaami ibraahim baa lagu tukanayaa ee ma aha in isaga laftigiisa lagu tukanaya waa dagaalkiisa ayaa lagu tukanaya kacbada iyo adigu ku dhaxaynaya waxau yihi sheiku wajacala almaqaama maqaamka wuxuu ka ka yeelaya baynahu wa bayna alkacba kacbada iyo adiga ayuu ku dhaxaynaya wasallaa cindahu ragcatayn laba ragcadood baad tukanaysaa aada ku akriyaysid ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun ragcada dambana qul huwa allahu axad waka saasuu nabigu sameeyey calayhi salatu salaam marka markuu qofku dawaafkii dhameeyo toddoba jeer uu soo wareego oo dhameeyo oo kaamilo meeshuu ka bilaabo kusoo dhameeyo ayuu saa u dhaqaaqayaa maqaamu ibraahim ga- gadaalkiisuu tegaya maqaamu ibraahim lama dhunkanayo lama salaamayo waa la iska daawadaayo waa la fiiriyaayo waxa weeye waa cibra ku jirto aayaad bayinaad baa ku yaalo caadihii nabiyullahi ibraahim waa dhagixii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markuu kacbada dhisayey uu hadda fuurayey oo kor ugu kacayey cagihiisii baana ku yaal mucjiza min allahi wey marka gadaalkiisaad tegaysaa laba ragcadood sunnayaad ku tukanaysaa qulaya kaafiruun baa ragcadda hore lagu akrinayaa ragcada dambana qul huwa allahu axad khalas haddaa marka saad samaysid oo waxa weeye aad labada ragcadood tukatid hana dadkana waxay sameeyaa khalad badan oo se u soconaya dadkii dhawaafaya hortooda ku iranaya waa khalad dib uga doob oo waxa weye dadka dhawaafkooda iyo khalfi ibraahim waa weya meel banaan wey khalfu maqaami ibraahim marka waxa weye dadka dhawaafaya iyo yay kugu tumane iska ilaaliyo meel fiican ku tuko qaala waxa yihi uma idaa faraqa haddii uu dhameeyo min asalaati salaadii uu dhameeyo dahaba ilaa maai zamdam zamdamkaa tegaysa zamdamkuna meel walba ku yaalaa oo waxa weeye meel walba tuubooyinka zamdamka ayaa ka arkaysaa oo waxa weeye cabaya fashariba minhaa biyuu ka cabaya wasaba calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubaya wa qaala nabiyu sala allahu calay slam nabigu waxa uu yihi maau zamzam biyaha zamzamku waa limaa shuriba leh wixii loo cabo ay sababtii loo cabo xanuunkii loo cabo ayaa allah subxaana watacaala kaaga qaadaya wixii aad u cabtid ayaad helaysaa culamadu waxay u cabi jireen inuu ilaahay cilmi lagu furo ilay waxa weye ilaahay wanaag siiyo waxa weye wax walba marka maau zamzam limaa shuriba leh buu yihi nabiga calayhi salatu salaam wixii loo cabo sidaa daraaddeed marka ayaad ku dadaaleysaa biyaha samsamkan ina cabtid imaamu axmed iyo ibn maaja werine wasaxaa sheekh albani raximah allahu tacaala fi irwa lqaliil kun iyo boqol iyo labaatan iyo saddex iyo saxiix jaamic sagiir ayuu ku saxiixinayaa xadiidka saxiixa isagoo ka warina can jaabir radia allahu canhu haddii marka uu biyihii samsamka qofkii cabo uma yarjicu waa soo noqonayaa ila alxajar alaswad dhagaxii madoobaabad kusoo noqonaysaa waa xajar alaswadka kacbada yaale fayukabiru wayastalimuhu waxa weye cala tafsiil almutaqadim hadday kusuuta gasho waad tegaysaa waad salaamaysaa waad dhunkanaysaa waad ku sujuudaysaa waa kuu suurtageli weyday gacantaad ku salaamaysaa gacantiina waa kuu suurtageli weyday waad ishaaraysaa khalaas marka halkaa waxaa kugu dhamaaday dhawaafkii iyo waxa weeye khalfa maqaam ibraahim oo lagu tukaday biyihii samsamkoo la cabay waxaa kuu haray marka haddaad intaa dhamaysay oo dawaadkii kuu kaamilmay inaad markaa aad eedid waxa weeye sacyigii aad samaysay bayna asafa walmarwa oo qaybtii hore baad samaysay cumradii marka qodobkan soo socda marka ayaa inoo cadaynaya waxa la samaynaayo bayna asafa walmarwa marka waa qodobka sagaalaad taa fiican alsacyu bayna asafa walmarwa sacyi waa orod wa waa socod ama waxa weye orod in la ordo mashiga socodka layaha sacyina orodka la yihah marka bayna asafa walmarwa inta marway soo waa laba buurood oo yar yara hadda maanta waxa weye kulli meel walba calaamadaa laga dhigay dhowr dabaq baa laga dhigay kor iyo hoosba waa laga waa laga socdaa dawaafka laftigiisa markaaad xajka kacbada dawaafaysid kor iyo hoosba way leedahay oo xaraj iyo dhibaato ina isgelisa lama rabo meelo badan bay leed kor iyo hoosba waa laga dhigay marka waa sasaw dhawaafaysaa dhib mara oo dadka ha isku dilin oo ha jiirin qaala waxa uu yihi shiiku waa qowlka sagaalaad assacyu bayna safa walmarwa fayakrujuu baxayaa buu yihi waa markuu dhameeyey biyihii samsamkuu soo cabay wuxuu kusoo noqday xajar aswadkii wuu ishaaray hadday u suurtageli weyday albaabka waad arkaysaa asafa walmarwa asafa baabu safa baa ku qoran oo laga baxo oad arkaysid oo macruufka oo calaamad weyn baa ku taala waad arkaysa fayakruju min albaabi albaabkuu ka baxaya ay albaabka baabu safa wey ayaad ka baxaysa fa idaa danaa haddii uu usoo dhawaado min asafa buurta safa ilay albaabkaani waxa weye wax kasoo dhex baxaysaa kacbadii safaadkii aadaysaa marka buurtii safaadkii aadaysa haddaad u soo dhawaato marka buurtii safa waxaad akhriyaysaa aayaddan ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah ina asafa buurta safa la yidhaahdo waalmarwata iyo buurta marwe la yidhaahdo waa min shacaa'ir illah waa laba buurooda yari ah waa labadii buurooda ay oroday haajara oo waxa weye markii nabiyullahi ibraahim uu halkaa dejiyey haajara iyo wiilkeedii halkaas ay hadba buur fuulaysay oo dadka raadinaysay waadi yar baa udhexeeya hadda laakiin dabaka sare markaad waxa weeye ku ku sacyinaysid waa calaamado wey waa calaamadaa lagu tusayaa oo waxa weye hadda aad iyo aad baa meeshii loo dhisay laakiin hoos haddaa u degatid waa arkaysaa labada buurada ina safa buurta safa layidhaah mar- walmarwata laakiin kor haddaad joogto xataa hoos fiirisid waa arkaysaa oo kuu muuqanaya labada buurad ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah waa calaamadaha ilaahay xajkii ka mid tahay faman xaja albayta qofkii xajka soo xajiya aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa wax dembiga dushiisa ma saara calayhi an yad- falaa junaaxa calayhi dembi dushiisa ma saara an yatawafa bihima inuu dawaafo marka waman tadawaca khayran fain allaha shaakirun caleyh aayaddan marka sababay lahaydoo waxaa berigii hore baa la yidhi nimanka reer madiina ka yimaada oo dadkii madiina deganaa ayaa jaahiligii meelaha sanamyadu u ooli jireen oo waxa weeye ay halkaas sanamkooda ku dhawaafi jireen marka markii islaamka soo degay oo waxa weye la yidhi sa- sacyiga hala sameeyo ayay xoogaa xaraj dareemada is tiraadeen oo sidii aad awal samayn jireen oo kale weye sanamyadiina waxay ku samayn jireen amay marka isku mid noqota saxaabada weydiiyeen nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam saasuu nabigu u cadeeyey oo waxa weye aayaddaana markaas soo degtay shacaayirta ilaahay bay ka mid tahay wixii la hore ma ahe dawaafa baa la yidhi marka oo socda wayaqulu wuxuuna oranayaa nebigu wuxuu ohan jiray markuu halkaas bilaabay ayuu waxau yihi nabda-u waan bilaabaynaa bima bada-a allahu bih wixii alla ka bilaabay xadiiskaas saxiixi wey laakin ibda-uu baa daciifa marka nabda-u waxaan ka bilaabaynaa bima bada-a allahu ay ina safa safa ayuu alla ka bilaabay uma yabda-u bidawaaf sacyiga waxaa laga bilaabayaa bisafa buurta safa ayaa sokaysoo laga bilaabaya iyadaa soo xigta xaykacdada fayartaqi wuu fuulayaa calayhi dusheeda ayuu fuulayaa xataa yara alkacba ilaa uu kacbada arko qofkii buurta rakadeedu fuulayaa ilaa uu kacbada arko fayastaqbilu lkacba waa qaabka loo dhawaafayo ee loo tacyinayo fayastaqbilu wuu qaabilaya alkacba kacbadu qaabilaya uu jeensanaya wayaqulu wuxuu oranayaa markaa isagoo kacbadii qaabilsan allahu akbar allahu akbar allahu akbar talaata saddex jeer ayaa waxaa oranaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa taaganta buurta safaad dul taagan tahay kacbadana waa ujeeda oo xaggeedaas usii jeeda markaasaad waxaa oranaysaa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa tawxiidkii ilahay bay ilaha kalo xaq lagu caabudana ma jiro keligii cid kaloo la caabudana maleh cid wax la yaadsana maleh lahu lmulku boqortooy oo dhan buu leeyahay walahu lxamdu mahad oo dhan buu leeyahay yuxyii isagaa wax nooleeya wayumiitu isagaa waxna dilaa wahuwa calaa kuli shayin qadiir wax walbana wuu awooda laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah anjasa wacdahu ballantiisi waa oofiyey oo nebiga u oofiyey ballantiyo waa u gargaaray wanasara cabdah adoonkiisiina waa u gargaaray wahazama alaxzaab waana di waana jebiyey wahazama alaxzaaba nimankii waxa weye isku soo bahaystay inay nebiga la dagaalamaanna oo axzaable waa nimankii ciidamadii faraabana quraysh hogaamineysay ilaahay baa jebiyey waxdahu keligii talaata maraat saddex jeer ayaa ducadaas soo celcelinaysa imaamu muslim baa werinaya oo mid walba allahu akbar inta kasoo bilowd saa ducadaa u akrinaysa min xadiidi jaabir radi allahu canhu waka ducadaasa saddex jeer akriyaysaa adiga oo dul saaran buurtii safa ayaad saas samaynaysaa saas ayaad samaynaysa xadiiskii jaabir ayay ku sugan tahay wayadcuu bayna atahliilaat waxaa u banaan qofka marka inuu ducaysto bayna tahliilaat markuu adkaarta dhexdeeda xataa inuu ducaysto oo ilaahay baryo ayaa u banaan oo waxa weye ma aha in la leeyahay ilaa ilaa waxa weeye hore wasoco maya bayna tahliyaadka waa ku banaan tahay inaad ducaysatid bimaa shaaa min adducaa alla wixii uu doono oo ducaa ayuu waxa way ku ducaysanaya macnaha markuu hal mar akriyo oo ducada dhameeyo tii labaad intuuna bilaabin ayuu ducaysanaya tii labaad buu akrinaya intuuna tii saddexaad bilaabin ayuu ducaysanayaa wixii uu doono ilaahay uu ka baryayo fi dunya waalaakhira wakaas waa saas marka markaad ku samaysid buurta safa dusheeda ayuu waxau yihi shiku tuma yanzilu waa degayaa marka buurtii baa ka degaysaa liyascaa si uu u sacyiyo oo u ordo bayna safa waalmarwa tog yar baa udhexeeya togaayar baa la oraya nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu salaam iscow orda fa ina allaha alle kataba calaykum asacya ilahay baa idinku waajibiyey saxa sheekh albani raximah allahu tacaala fi riwaaya alqaliil kun iyo waxa weye toddobaatan iyo laba raqamka ayuu ku saxiixiyey xadiidkaana marka sacyigu waa waajib ilahay baa nagu qoray oo inagu waajibiyey laakiin xaggee la sacyinaya qaabkan shiika inoo sharaxaya inoo caddeeyey qaabka la samaynaayo uma yanzilu maashiyan buurtii safaad ka soo degaysa adoo lugaynaya ila almarwa marwo u socda xaggeeda fa idaa kaana fii batni lwaadi haddii aad uu qofkii ahaado toga dhexdiisa oo waa toga yarkaa udhexeeya safa iyo marwa sacaa waa ordaya waa ruclaynaya oo waxa weye qofkii ninkii waa ordaya waa ragga weli dumarka kuma jiraan fa idaa jaawaza haddii uu gudbo min alwaadi waadigii mashaa hati buu soconayo waa iska soconaya xataa ya'ti almarwa ilaa uu marwo dusheeda fuulo fayartaqi kor ayuu ugu koraya calayhaa dusheeda wayasnacu waa samaynayaa fiiha sidii uu sameeyey maa sanaca dusheeda wuxuu ku samaynayaa maa sanaca waxa weeye wixii uu ku sameeyey cala safa dusheeda oo waxa weye min istiqbaali qibla qibladaa qaabilaysa buurtii marwaa dusha ka saaranta qibladaa qaabilaysa waa takbiirsanaysa allahu akbar allahu akbar allahu akbar saddex jeer ducadii waad akrinaysaa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiit wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha ila allah waxdah laa shariika lah anjasa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdahu ducadaas akrinaysaa sidii oo kale saddex jeerbaad iyadana akrinaysaa adiga oo dhexdeeda iyadana ku ducaysanaya oo ilaahay baryaya ayaad akriyaysaa ducadii kulaasa saddex jeer iyadana soo celinaysa wa haadaa shawcun marka halkan waa tambiih muhiima dadka qaar baa waxay moodaan in safa inta laga tago oo marwo la tago oo lasoo noqdo safa la yimaado bay kow dhahayaan maahe waa labo markaa shawdkan waxa weeye socodkan sacyiga lagu leeyahay waa la ordayaa oo waxa weye bayna safa walmarwa la samaynaya toddoba jeer waa kow waxaa laga bilaabaa safa mar waa tagtay kowa mar waa ka soo noqotay safaa timid laba wa safaa ka noqoto mar waa tagtay saddex wa mar waa ka soo noqotay oo safaa timid afar wa safaa ka tagtoo mar waa tagtay shan wa mar waa ka soo noqotoo safaa timid lix wa safaa ka noqotay mar waa tagtay toddoba wa marka waxaana laga bilaabayaa safa waxaana lagu dhamaynayaa marwa oo waxa weye m midna waa laga bilaabin midna waa lagu dhamayn marka wuxuu yihi shiiku haddii uu sacyigii yimaado oo waxa weye buurtii safa uu fuulo ducadii akriyo adkaartii la yimaado oo dhameeyo weli buurta dhakadeeda taaganta wahaada shawdun iyadana sidoo kale qibrada u qaabishay kulli taasi waa kow baad tirsanaysaa marka uma yacuudu waa soo noqonaya ila safa safa ayuu usoo noqonaya oo wuxuu sidii oo kale mar wuu kasoo deganayaa waadiga dhexdiisa markuu marayo waa ordayaa markuu waadiga dhaafo waa soconayaa ilaa uu safa tago markuu safa dusha uga baxo ayuu sidii oo kale u ducaysanaya oo waxawey sabtii oo kale u ducaysanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar ila aakhiri duca ayuu samaynaya kabacdi markuu saa u sameeyo oo qibladii qaabilay kulli oo ducaystay uma yacuudu waa noqonayaa markaa ila ila almarwa waxa weye marwa ayuu u noqonaya sidaasuu marka marwana markuu dusheeda tago sidii oo kale u ducaysanaya wayafcalu sabcata ashwaaq toddoba jeer buu saa samaynaya nihaayatu akhiraha kan ugu dambeeya waxa weeye inuu sameeyo calalmarwa inuu ku dhameeyo waa inuu marwo ku dhameeya marka dad badan baa arkaysaa afar iyo toban bay samaynaya sababtu waxa weeye jahligaa dadkii ka batay afar iyo toban buu samaynaya wuxuu moogayaa markii uu ka tago safa oo uu marwo tago oo marwo ka soo noqdo oo safa yimaadada inay kow u noqonayso hada khada waa laba wey marka sida saxiixa waxa weeye inaad mar walba kow safaa ka bilaabi marwaa tegin kowa marwaa ka soo noqon safaa imaan laba wey taasaad u waraysaa marka marka safana waa laga bilaabaa marwana waa lagu dhameeyaa markaasay toddoba noqonaysaa laakiin haddaad tiraahda waxaan ku dhamaynayaa safaan ka bilaabay safaana ku dhamaynayaa arkaan badanaysaa waana khada mukhaalafat sunna ayaa imaanaysa ziyaada ku dartay ma haboona arrintaasina waa khal weeye aad iyo aad in lasoo ilaaliyo insha allah faaida qaala waxau yihi ibnu qudama fi lmuqni juska saddexaad saddex boqol sagaashan iyo afar safxada ah ayuu waxau yihi wa dawaafu nnisaai dumarka dawaafkooda wa sacyihunna iyo sacyiga ay samaynayaan mashyun kulluhu isaga waa socod dhammaanti waka culamadu waxay leeyihiin dawaafka markay beytka dawaafaysa gabadhu iyo markay sacyiga samaynayso orod iyadu shaqo kumale tartiib bay saga soconaysaa dawaafkeeda ayay samaysanaysaa waa mashyun kulluhu qaala ibn lmundir waxa uu yihi ajmaca ahlu lcilm ahlucilmigii waxay isku ijmaaceen oo kulligood ku tageen calaa annahu laa ramla inuunan ruclayn lahayn cala nisaai inay dushooda waajib ku ahayn xawla alkacba inaynan iyagu ruclaynaynin ee waxa weeye ay iska soconayaanoo tartiibu soconaya xawla albeyt way soconaya walaa bayna asafa waalmarwa safa iyo marwo dhexdeedana ma ruclaynayaan walaysa calayhina idibaacun garwaaxeedkina waajib kuma aha marada waxa weeye garbaha la isku dabamariyana waajib kuma aha iyaga marka maxaa u saddexdaasay ragga kaga duwan yihiin xajka saddexdaa ayay ragga kaga duwan yihiin markii dawaafka la samaynayo iyaga dawaafkii kacbada markay dawaafayaan ma ruclaynayaan caadi bay soconayaan marwo iyo safa markay kacbada dawaafayaanna waxa weye iyagu garabkooda ma qaawinayaan oo gacantooda muujinayaan sidooda u xijaabnaayeen sidoo kale sacyigii markay samaynayaanna waa nooca qaala waxau yihi shiiku wayajuuzu waxaa banaan an yaduufa inuu qofkii dawaafo raakiban isaga oo rakuub saaran ay bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdeeda way banaantay walmashi acjab ila nabiy sal l slam laakiin mashiga wanaagsan inuu qofku iska socdo ayaa wanaagsan akrajahu abu nucaym ayaa soo saaray fii mustakrajihi calaa saxiixi muslim kitaabkiiaa ayuu kusoo saaray qaala waxa yui sheekh albani wain dacaa fi sacyi sacyiga dhexdiisa hadduu ku ducaysto biqowlihi ducada hadduu ku ducaysto rabbi kfir warxam inaka anta alacazu akram inaka anta alacazu wa akram haddaad ducadaad ku ducaysatid ood ilaahay ku baridid falaa ba'sa bihi buu yihi sheekh albani sababtu maxay tahay lihubuutihi can jamcin min asalaf salaf badan baa ku ducaystay rawaahu ibnu abi shay baa wariyey fii musanafihi ayuu ku wariyey jidka afraad buu ka warinayaa can cabdillahi bni mascuud buu ka wariyey wa bni cumar buu ka wariyey biisnaadayni saxiixayni marka ducada haddaad ku ducaysatid waa waa fiicanta laakiin duco khaasa oo kale kusoo aroortay oo nebiga kaga sugnaatay lama hayo ducooyinkaa marka salaf ku ducaysteen unbaa lasoo ducaysanay qaala waxau yihi shiku faida intahaa min ashawqi asaabic hadduu dhameeyo oo waxa weeye u dhamaystira toddobadii calal marwa marwo ku dhameeyo qasa shacrahu wuxuu gaabinaya waxa weeye timihiisa madaxa ayuu gaabinaya wabidalika tantahi alcumra cumradiina halkaasay ku dhamaatay oo waxa weye ay ku ran tahay wa xalla lahu waxaana u xalaal noqonaya maa xaruma calayhi wixii awal xaaraam ka ahaa leanna wanagi nidhi waa inuu sameeyo tamatuc oo waxa weeye ixraamkii uu soo xirtay wax walba xalaal bay u noqonayaa wayamkutu xalaalan xalaal buu joogayaa ilaa yawmi tarwiya maalinta sideedkaa laga gaaro waman kaana axrama bigayri cumratin bigayri cumrati alxaji qofkii aan soo xiran cumradii xajka walam yakun saaqa alhadyi aan hadyina soo kaxaynin wuxuu noqonayaa inuu xalaal noqdo oo sidaas sameeyo ayuu nebigu amray fa calayhi an yataxalla waajib waxaa ku ah inuu xalaal noqdo itibaacan liamri nabiy sala alla alay slam amarka nebiga iyadoo la raacayo waitiqaa'an liqadabihi xaraagii nebigan la iska ilaalinayo leanna nebigu waa amray sidaasu amray waama man saaqa alhadya qofkii hadyi soo kaxeeyey fayadilu fii ixraamihi wuu joogayaa walaa yataxallal ila bacda ramyi yowma annaxr ilaa maalintaas hadduu qiraan sameeyo ilaa uu waxa weeye maalintaas naxriga gaaro oo waxa weeye xajka u dhamaado soo maxlaa noqona ala kuli xalaakaa khulaasadeeda noqonaha waa cumradii labadaas camal oo waaweyn ayay na cumradu ka kooban tahay marka hore inaad xaggaagaas markaad soo ixraamatay oo soo diyaargaroodo miiqaadkii kasoo xiratay markaad beydka timaado labadaa camal baa la sameynaya waa la dawaafaya kabacdina safa iyo marwada sacyi lagu sameynaya kabacdina timaha la gaabsanaya waa dhamaatay cumradii markaa ama acmaasha xajka waxay ka bilaabanaysaa qodobka tobnaad acmaalu yowma tarwiya insha allah tabaaraka watacaala dersiga dambe ayaan ka dhigaynaa oo waxa weye way dheer tahay dadku ma dari karo